wararka la xiriira tabinta dadka qaban baahiyo goonaga iyo ehaanayoonka badanayna wararka maalinleega ee ku baahayan xarumo warbaahineed ee dalkan soomaaliya weliba weriyaalka badanayoo tabiyahayna sheekooyinka la xiriira arrimooyinka siyaasadda abuukar xasan weliba use ku midaya dadka qaba baahiyo gaarka welinuuse ka nooliya magaalada jowhare ee gobolka shabeellada dhexe dadka inay tebiyaan oo wacyigeliyaan oo idaacadaha heeso ka shaqeeyo amba milkiilayaal ha ahaadaano amba agaasimayaal ha ahaadaano in ay jaanis waxbarasho oo dadka naafada ah ay leeyihiin in ay tebiyaan oo nagu caawiyaan in maaragta idaacadaha ay naga siiyaan wax yaroo daqiiqooyina amba toban amba labaatan shan iyo toban ugu yaraan in ay naga siiyaan oo lagu wacyigelinaayo in caruurta naafadaa iskool la geeyo dadka naafadaahoo waaweyn ay waxbartaan waxaan uga baahannahay wariyayaasha waxaan uga baahannahay ka mid yihiin marka maadaama aan wariyayaasha jowhar joogo aan ognahay badanaa in ay maaragtay dad milkiilayaalahoo shaksiya ay leeyihiin waxaan ka codsanaynaa oonu soo jeedinaynaa waa milkiilo soomaaliyeed maahayna dad ajanabiya ma ahan waxaan ka codsanaynaa inay hantidooda nagu maalgeliyaan oo ay naga siiyaan wakhti qayb caruurta naafada looga warramaayo iyo qayb dadka waaweyn oo waxbaran oo naafada wax lagu baraayo inay naga siiyaan idaacaduhu way badan yihiin adinku inay isqaybiyaan ayagoo qayba ay idaacad qaadato waa iska suuragal tadawaraa la gaara dunidan waxaa la samaysan karaa gmail layskugu soo diro wax iyo whatsappyo iyo wixii television communicationa faceka face a laysoo arki karaa oo hal magaalaynu wada joognaa xafiisyo oo macmalahoo iska aan tayo badan lahayn aan joognaa oo amba guryo amba dowla kuronya meelo oo public oo maqaayado amba waxyaala saasaan kasoo wada jeednaa insha allahu tacaala annaga dadkayna iyo dowladaynu waa taag darantahay statekaynu waa state curdana oo maaragtay howlihiisu ayna dhammaystirnaynin annagana waan garanaa oo aqli aynu leenahay waxaa waaye dowlad waxaad dadka wax unan haynin haddaad haybiso sahal uga heli maysid xaqiiqiyan dadku isku garaad ma ahan isku aqoon ma ahan dadku waa dad hadda dhow qaar miyi ka soo galay oo iska naafoobay qaar aan waxba qorin oon akhrinin qaar si gara u fikiraayo oo maaragtay in wax la bara loo baahan yahay marka wacyigelintaya ka mid ah in weriyuhu uunan wax dheeb ka rabin oo wacyigelinta lagu daro oo la yidhaha weriyuhu waxba kaa dooni maayo adoo wax kuu doonayaa maaragtay oo lagu celceliyo bini aadamku maskaxdiisu waa iska ingaaban